kulan wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada kulankeenii toddobaadlaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay badqabka cunooyinka iyo nafaqada waxaana idiin suurageliyey annaga oo kaashanayna hay-adda cunnada iyo beeraha ee baw waxaa isku soo dubaraday xasanka ahiye anigoo axmed xasan ibraahimna waan idiila socodsiinaya barnaamijkeena raadiah ee gaarka ayaa ujeedadiisu tahay ballaarinta aqoonta iyo saruqaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhegeystayaasheenna muhiimadda arrintan ayaa ah inaan awood u heli karno inaan xulasho ku salaysan aqoon aan u yeelan karno waxaan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeenna iyo shaqsiyadeenna xagga nafaqada iyo caafimaadka wanaagsan nafaqada wanaagsan ee xoolaha aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqa darrada waxaa la imaan doonaa toddobaad weliba mowduuc ay xiiseeyaan dhageystayaasheenna innagoo idinkula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska mowduuca maanta waa kalluunka iyo nafaqada ku duugan tani waa muhiim sababtoo ah kalluunka waxaa ku dugan cunooyinka jirka dhisa iyo sidoo kale qaar ka mid a nafaqooyinka difaaca jirka sida omega tree oo jirka aadanaha keligii soo saari karin si qoto dheer ayaana uga hadli doonaa aan u gudogalno ujeedada barnaamijkayaga kalluunka waxa uu ku nool yahay biyo isagoo nafaqadiisa ka hela dhirta iyo xayawaanada kale ee yaryar ee biyaha ku dhex nool kulumaysatadu waxay aadaan badda subaxda hore ama fiidka dambe si ay u kulumaystaan shabaqoodaha ayay ku tuuraan biyaha waxayna qabtaan kalluunka kalluunka kadib ayaa la nadiifiyaa oo lagu ridaa sanduuq qabow si uusan u xumaan kalluunka waxaa la geeyaa xeebta waana la iibiyaa adigoo nadiifinin kalluunka oo aan lagu ridin sanduuq qabow ka hor inta aan la geyn xeebta kalluunka waa uu hallaabaa wuxuuna sababayaa cudurro ka dhasha cunnada marka aad iibsanayso kalluunka cusub ee suuqa u fiirso talooyinkan soo socda hubi urta kalluunka wanaagsani waxa uu uri doonaa sida badda oo kale kalluunka cusub waa inuusan lahayn ur aan wanaagsaneen taasi waa calaamadda ugu horreysa ee kalluunka aan cusbooneen ama badda laga soo saaray goordhow hubso indhaha waa inay ahaadaan kuwo buuxa oo dhalaalaya ma ahan daruuro ama qorax soo bax taasoo micnaheedu yahay in kalluunka uu in muddahay halkaasi ku sugnaa qaybta hore ee maqaarka waa inuu ahaadaa mid dhalaalaya oo birbirqaya waa in uusan noqon caajis ama uu leeyahay nabaro taabo kalluunka si aad u aragto inuu jiran yahay iyo in kale kalluunka waa inuusan noqon mid caataa fiiri qaybta kalluunka ee la nadiifiyo waa inuu noqdaa mid nadiif ah oo casaan ama dhalaalaya maariin bunni islamarkaana uusan caato ahayn tilmaamahaasi oo dhan ayuu ku siinayaa barnaamijkayaga maanta qaar ka mida kalluunkan waxaa loo iibsadaa in lagu cuno guriga halka kuwa kalena lasii warshadeeyo tusaale ahaan qallijinta buuxinta hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobe ee vow waxay ku taageertay haweenka iyo dhallinyarada deegaanka inay soo saaraan kalluun la qallajiyey ee dhadhan leh si ay ugu dhigaan mid dhadhan fiican leh islamarkaana u dhiirigelinaya ilaalinta iyo cunitaankiisa waxaa jira yaayo iyo kalluunka la qallajiyey ee dhadhankiisu uu yahay shigni intaa waxaa dheer haweenkan iyo dhallinyaradan waxaa kaloo ay barteen sidii loo soo saari lahaa baastada ay ku jirto xoogaa burkaluuna oo lagu daro si loo kordhiyo waxyaabaha nafaqada leh ee baastada ku jira kalluunku waa cunto caafimaad qabta oo cuntada ku daraysa nafaqooyin kala duwan kalluunka ayaa door muhiima ka ciyaara la dagaalanka gaajada iyo nafaqadarrada iyada oo ah isha cunnada jirka lagu dhiso iyo sidoo kale nafaqooyinka ilaaliya waxaa ka mid ah sida calcium macdanta iron fitamin a fitamin b labaiyo toban fitamin d iyo omega tree dhammaan nafaqooyinkani waxaa jirku ay ka helaan faa'iidooyin aada u badan sida soo celinta unugyada dhaawacmay koritaanka unugyada iyo sidoo kale hagaajinta guud ahaan shaqada caafimaadka qabta ee jirka shaqada garashada maskaxda uurjiifta iyo sidoo kale horumarka nidaamka dareenka ragga kala duwanaanta unugyada iyo qaar kaloo badan waxaana jira caddayn cilmiyeysan oo muujinaysa sida kalluunku uu taageero yareynta dhowr cudur oo daba dheeraaday sida cudurada wadnaha dhiikarka isarooga iyo xanuunada habnooleedka sida buurnida macaanka iyo neefta badbaadinta kalluunka ayaa u ogolaanaysa in ay ahaato mid cusub oo xaaladu wanaagsani ku jirta muddo dheer waxaa sidoo kale ay yareynaysaa fursadaha wasaqaynta kalluunka taasoo ka dhigaysa mid aan ammaan u ahayn cunista dadka haddii kalluunku aan si wanaagsani loo ilaalin waxa uu sababi karaa in lagu sumoobo haddaba badbaadinta waxaa ka mid ah cusbaynta qabowga xilliga dheer in lagu hayo qoraxda oo lagu qallajiyo taas oo ah midda ugu badan kalluunka la qallajiyey waxa uu yeeli karaa ilaa lix bilood haddii lagu keediyo meel qabow oo qallalan waxaa jira dhowr nuuc oo kala duwan oo ah habka kalluunka loo kariyo oo qoyska dhami ay ku raaxaysan karaan sida shiilitaanka dubista qaab maraq ka samaysan iyo xitaa uumiga kalluunka xitaa waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo cunno fudud sida keega kalluunka iyo sambuuska waxaa muhiim ah in lafaha oo dhan la saaro ka hor inta aan kalluunka la siin carruurta aan lafaha iska saari karin waxaana jira siyaabo kala duwan oo loo ilaaliyo kalluunka si loo hubiyo in la cuni karo muddo dheer tusaale ahaan qascadaynta cusbaynta barafka in xilli dheer lagu hayo iyo sidoo kale qallajinta qoraxda qaar badan oo kuwaasi ka mid ah ayaa laga heli karaa suuqyada dalka haddaba si aan wax badan ugu ogaano nafaqada kalluunka waxaan arrimahan aan ka wareysanay mas-uul ku takhasusay oo aan dhowr su-aalood ka weydiinay su-aasha ugu horeysa ee aan weydiinay ayaa waxay ahayd maxay tahay faa'iidada cunnada kalluunka marka loo barbardhigo cunnooyinka kale ee jirka dhisa aada u mahadsantihiin sidoo kale anigana waa idinkaga mahad celinayaa faa'iidada kalluunka waxa uu ka kooban yahay kalluunka brotiin brotiinku wuxuu u fiican yahay bildinka jirka iyo muruqaha sidoo kaleeto wuxuu ku jiro waxaa ku jiro fitamiino badan oo ay ugu muhiimsan tahay fitamiinka la yidhahdo omega omega waxaa la yidhaahdaa maskaxda iyo aada ugu fiican marka cuntooyinka markii kategoriga la fiirinayo waxaa u fiican brotiinka cunooyinka brotiinka laga helo cunada ugu fiican oo ku jira faa-iidooyinka kalluunka waxaa ugu muhiimsan maskaxda waa u fiican yahay murqahana waa u fiican yahay sidoo kale vitamiino badanaa laga helaa oo ay ugu muhiimsan tahay vitamiinada omegaha iyo omega three fatty acidka iyo maxaa la yidhaahdaa omega three iyo omega omegoyinka oo dhanaa laga helaa marka faa-iidooyinkiisa wuxuu waaye carbohydratka iyo wuu ka fiican yahay asaa brotiin waaye brotiinada ugu fiican uu ku jiraa xaggee kale oo laga hela kalluunka marka laga reebo badweynta indiya
kalluunka webigana waa laga helaa badweyntana waa laga helaa waxaan kaloo inoo siinayaa dadka deegaamada hilibka badan badanaa waxay isticmaalaan hilibka gaduudan hilibka gaduudan oo hilibka xoolaha caadiga looda iyo ariga iyo geela ah waxaan kula waxaan kula talinayaa cunooyinkooda khayraadka ay haystaan oo ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay deegaanka ay degan yihiinna waa deegaan saacidaya in kalluumaysi fiican laga sameeyo saas darteed in hilibka cad oo ay ku dadaalaan meesha ay aada ugu dadaali lahaayeen hilibka gaduudan mar walbana hilibka cad oo kalluunka iyo digaaga uu faa'iido badan yahay saas darteed kalluumaysiga ay badiyaan hilibka cad cunooyinkooda u badiyaan
aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay uga qaybgaleen barnaamijkan taxanahan waxaa soo saaray ururka cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka deg dega ah ee qaramada midoobay xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii aynu kaga hadlaynay nafaqada ku duugan kalluunka inta aynu barnaamijkan kiisa xiga oo aan kaga hadli doonno qorshaynta cunnada diyaarinta cuntada iyo sidoo kale kaydinteeda waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo